bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsa qodobada ugu waawan warkeena subaxnimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah faafayno dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaalkii qaraxyada ku bilowday xalay ka dhacay daa hotel ku yaala deegaanka liido ee degmada cabdixasiis ee gobolka banaadir maamulka degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hadlay tiro carruura ku dhimatay duleedka degmadaasi baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maanta kulankoodii ku yeelan doonaa xaruntooda magaalada muqdisho dadka ku dhaqana deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka ayaa sheegay ciidanka dowladdu ay la wareegeen deegaano ka tirsan gobolkaasi akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan ruushka oo bilaabay inuu duqaymo gantaalla cusub uu ku garaaco xaafado ka tirsan magaalooyinka caasimadda dalka yukrein ee kiyev
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaas waa qodobadani wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidanka ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka pirle biij ee ku yaala xeebta liida ee magaalada muqdisho dagaal ku bilowday qaraxii weliba iskuhorimaad dhexmara ciidanka dowladda iyo kooxihii soo weeraray hoteelka ayaa waxa uu in badan oo saacado ka socday gudaha hoteelka iyadoo dad badan ay ku sugnaayeen goobta uu ka dhacay iskuhorimaadkan ay weerarka ay ku qaadeen dagaalamayaasha al-shabaab ayaa la sheegay ilaa ay hadda aan la sheegin khasaaraha rasmiga ee dhashay dhimashadii dhaawac ee dadka ku jira hoteelka gudihiisa inkastoo lamaha ammaanka ciidanka dowladdu ay sheegeen inay soo afjareen howlgalkaasi weli lama xaqiijina dadku waxyeelada ka soo gaartay gudaha hoteelka ee weerarka lagu qaaday waxaana sidoo kale ay sheegeen amaha ammaanku inay toogteen raggii weerarka soo qaaday ku jiray gudaha hoteelka birla biij ku yaala xeebta liido ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir dagaalmayaal ka tirsan al-shabaab ayaa weerarkan horey ugu qaaday hoteelo ku yaala magaalada muqdisho inkastoo saacado badan ay qaateen weerarada ay ku qaadeen hoteelo ku yaala magaalada muqdisho ciidanka ammaanka ayaa sheegay inay soo saari doonaan faafayno dheeraada ku saabsan weerarkii xalay ka dhacay hoteelka birla biij ee ku yaala degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir al-shabaab ayaa soo saaray magacyada raggii ka qayb qaatay islamarkaana qaraxyada fuliyey ka fuliyey xerada ciidamada admis ay ku lahaayeen degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose war qoraal ay soo saareen dagaalamayaasha al-shabaab ayay ku sheegeen in raggan weeraray islamarkaana watay gawaari laga soo baxay waxyaabaha qarxa ay ku weerareen xerada ciidamada admis ay ku leeyihiin degmada buulamareer gaar ahaan kuwa dalka uganda ay u dhasheen dalalka soomaaliya ee kenya waxaana sidoo kale ay sheegeen magacyadoodu ay soo bandhigeen waxaana ay ahaayeen rag ka koobnaa ilaa iyo afar rag ah ilaa iyo shan rag ah inkastoo qofka afraad ama shanaad uu ahaa sida ay sheegeen ninuu shay dalkaasi kenya sikasta weerarkii labuula mareer oo ka dhacay lix iyo labaatanka bishii hore ee mey ayaa ka mid noqday weeraradii ay ugu khasaaraha badnaa ee dagaalamayaasha al-shabaab ay kala kulmeen ciidamada sida ay sheegeen ay kaga dileen in ka badanna boqol ciidan laakiin madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni ayaa sheegeen konton iyo afar ka mid ciidankiisi ay ku dhinteen weerarkii dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose isla wararkii gobolka shabeellaha hoosena dhacdo xanuun badan ayaa waxay ka dhacday duleedka degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose meelaan sida uga fogeyn shan kilomitir u jirta degmada ayaa la sheegay caruur gaaraysa in ka badan shan iyo labaatan caruur ah ay ku dhinteen bam islamarkaana ahaa nooca hoobiyaha ay ku cayaareen oo ku qarxay maamulka degmada qoryooli gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi ayaa sheegay in caruurtan ay bamkan hoobiyaha ahamid aada u weyn ay ka soo qaadeen meel keyna islamarkaana qaarkood ay soo qaadeen hoobiyaha ayna keeneen goob caruurtan ay ku cayaarayeen meel kubadda lagu cayaaro islamarkaana caruurta inta badan ay ku soo xoomeen si ay u arkaan waxyaabahan laakiin durbadiiba garaacis ay ku bilaabeen sida uu sheegay gudoomiyuhu bamkaasi uu qarxay oo ahaa mid hoobiya waa kan wariyaheenna mayow uu isagu la yeelanaya waraysiga guddoomiye ku-xigeenka degmada iyo sidee wax u dhacan uga sheekeynaya
wafdigan uu hogaaminayey guddoomiye ku-xigeenka qorshaynta maamulka gobolka shabeellada hoose bashiir maxamed yuusuf oo ay qayb ka ahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta soomaaliya iyo saraakiil ciidan ayaa maanta gaaray deegaan xeebeedka jasiira ee gobolka shabeellada hoose waxaa wafdigan deegaanka ku soo dhaweeyey maamulka deegaanka oo ugu horeeya guddoomiyaha deegaanka ku-xigeenadiisa maaliyadda iyo kan amniga iyo siyaasadda ugu horeynba wafdiga guddoomiye ku-xigeenka qorshaynta maamulka gobolka shabeellada hoose iyo mas-uuliyiinta la socotay ayaa kormeer ku tagay dhammaanba daafaha iyo gudaha deegaanka jasiira ee gobolka shabeellada hoose iyagoona kormeeray dhammaanba waxyaha deegaankan waxaa si guud amniga deegaankan gacanta ugu haya ciidanka guutada koowaad ee boliisyo militari ugu dambeynna wafdiga guddoomiye ku-xigeenka qorshaynta maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa kulan looga hadlayay xaaladda guud ee deegaanka la qaatay maamulka deegaanka iyo saraakiisha laamaha amniga deegaanka oo ugu horeeya taliyaha guutada koowaad ee boliisyo militari gaashaanle aadan jelle saraakiisha ciidanka iyo maamulka deegaanka ayaa guddoomiye ku-xigeenka qorshaynta faahfaahinka siiyey xaaladda guud ee deegaanka ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay cismaan maxamed nuur guddoomiyaha maamulka deegaanka jasiira ee degmada afgooye gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose taliyaha guutada anigoo ah guddoomiyaha deegaanka labadeeda guddoomiye ku-xigeen maxamed shuqaale iyo muxuu ahaa jilicow oo aan u wada nimid arrimaha amniga deegaanka inaan u kuurgalno muxuu ahaa wadahadal iyo iyo iyo muxuu ahaa indheindheen kadib
baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kulankoodii ugu horeeyey kulankoodii cadiga ah oo xaniiraada waxay ku yeelanayaan xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka doodi doona ajendayaal fara badan ay soo gudbiyeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo weliba wasaaradda cadaaladda inkastoo wasaaradda cadaaladdu dib loogu celiyay ajendayaal sharciyeed ay soo gudbisay maadaama hindisi sharciyeedkan uu soo gudbiyey wasiir ku-xigeenka islamarkaana siday sheegeen guddoonka baarlamaanku inaanay ahayn wax loo bahan islamarkaana arrintan ay ka fiirsadeen wasaaradda cadaaladda uuna horkeeno wasiirka islamarkaana laga qaban karay hirsharciyeedkan shalay ahayd kadib markii guddoonka guddiga joogtada ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ay ka codsadeen xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdibare inay soo gudbiyaan heshiisyadii caalamiga ah ay la galeen dalalka caalamiga warar ka imaanaya degaano hoos yimaada gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ciidanka maamulka jubbaland kuwa nabad sugida iyo ciidanka danaba ay la wareegeen degaano hoos yimaada gobolkaasi ciidankan ayaa la sheegay inay burburiyeen fariisimaha al-shabaab dagaalamayaashooda ay ku lahaayeen degaanada uu maanta howlgalka ka dhacay oo ka tirsan gobolka jubbada hoose degaanada maanta ay tageen ciidanka maamulka jubbaland sida lagu sheegay warqad qoraala ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ay ka mid ahaayeen kaam jaroon yaaq xaluul khaliil buryow buloxaaji weliba yaaq bishaaro oo dhammaantood ka tirsan gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab oo iyagu gacanta ay ku hayaan qeybo ka mid ah inta badan gobolada jubbooyinka halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan akhbaaraadka dibaddanaha dowladda dalka ruushka ayaa waxa ay sheegtay inay gantaalla ay ku garacday xaafado ka tirsan magaalada caasimadda waa dalka ukrein ee kiyef gantaallo wilihan laarag ayaa la sheegay in ciidamada dalka ruushka ay u isticmaaleen duqeymadan inkastoo dowladda dalkaasi ukrain dabaabaad ay soo siisay dowladda dalka jarmalka lagu burburiyey weerar ay doonayeen inay ku qaadaan magaalada lagu magacaabo daniyski oo hoos tagta dalkaasi ruushka waxaana la sheegay in inta badan la burburiyay inka badan toddobiyo labaatan taangi oy lahaayeen ciidamada dalka ruushka indhareed ciidamada dalka ukrain oo iyadoo weerar kusoo qaaday magaalada lagu magacaabo daniyska hoos tagta maamulka oo afar gobol oo ka mid a dowladda dalka ruushka horey u aqoonsatay dalka ukrein ka tirsanaa inay ka mid yihiin maamulka dalkaasi ruushka gudahaana warkay subaxnimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysaa wanageenta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel